habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddanna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa habeen sabti ah bisha julaay ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa laba waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali dotcom caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mida weriyaal ku xidhnaa somalilan oo xabsiga laga sii daayey muddadii annagu aanu xidhnayn aniga walaalkay maxamed cabdi ilig marka laga soo bilaabo saddexiyo tobankii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburinaa oo sifa ah ha shaqaysanayo ummadda ha u adeeginaa oo aan u arkaynay na lagu xidhay muddadaasii
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan dabaylo laga soo sheegayo xeebaha jubbaland martida mikrofoonka ah caweyska washington iyo qodobo kale marka hores ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo kumanaan kun oo qof oo ku nool dalka sbain ayaa shalayto waxa ay ka mudaharaadeen dhimashada ugu yaraan saddex iyo labaatan muhaajiriin ah oo toddobaadkii hore ku dhintay xadka u dhexeeya gobolka melila ee sbain ee afrika iyo morocco iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ku saabsan baaritaano madax bannaan oo dhanka xuduudaha ah dhimashada muhaajiriinta ayaa waxa ay dhacday afar iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay intii lagu jiray isku dayo muhaajiriintu ay ku doonayeen inay uga tallaabaan xayndaabka soodinta ah ee kala qaybiya dhulalkaasi mas-uuliyiinta morocco waxa ay sheegeen in muhaajiriinta ay u dhinteen isbuurasho balse dibadbaxayaasha ayaa waxa ay eedeynayaan saraakiisha iyo siyaasadaha socdaalka ee yurub dibadbaxyada oo ka dhacay madrid iyo barcelona ayaa waxaa dadka mudaharaadaya ay ku qaylinayeen halkudhigyo ay uga soo horjeedaan isir nacaybka iyo gumaysiga ciidamada ruushka ayaa duqeeyey magaalada lashajanska iyo nawaaxigeeda iyaga oo isku dayaya in ay la wareegaan goobtii ugu dambeysay ee iska caabinta ee bariga ukrain ee gobolka luhansk sida uu sheegay maanta guddoomiyaha gobolka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay la wareegeen gacan ku haynta warshadda saliidda sufaysa ee ku taala cirifka lesahank maalmihii lasoo dhaafay laakiin barasaabka gobolka luhaniski ayaa jimcihii waxa uu sheegay in halkaasi dagaal uu ka socdo shan qof ayaa ku dhintay afartan iyo afar kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir cabirkiisu dhammaa lix dhibic saddex oo ku dhuftay koonfurta iiraan maanta sida uu sheegay telefishinka dalkaasi kooxaha badbaadinta ayaa la geeyey tuulada sayax khoshk oo ay ku nool yihiin saddex boqol oo qof ee gobolka hormusgan oo qiyaastii kun kilomitr koonfur ka xiga caasimadda tehraan warka waxa uu sheegay in dhuulgariirkaasi laga dareemay dalal darislaha dalka iiraan sanadkii labada kun iyo saddexdii dhuulgariir cabirkiisu dhammaa lix dhibic lix ayaa ku dhuftay magaalada taariikhiga ah ee bam ee dalkaasi iiraan waxaana ku dhintay lix iyo labaatan kun oo qof dhulgariir cabirkiisu uu dhammaa toddoba oo ku dhuftay galbeedka iiraan sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ayaa waxa uu halkaasi ku dilay in ka badan lix boqol oo qof halka sagaal kun oo qofna ay ku dhaawacmeen warkiina dhegeystayaal waa naga intaas aan ku horeyna waxaa maanta xabsiga laga sii daayay laba weriye oo muddo saddex bil ku dhowaada ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa cafiisu fidiyey wariyayaasha kale ah maxamed cabdi sheekh ilig oo ah madaxa telefishinka m m t v iyo wariye cabdi jibbaar maxamed xuseen oo ka tirsan telefishinka hon cable t v kana howlgala magaalada hargeysa islamarkaasina muddo sideetan cishaha ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa wariyayaashan ayaa lagu soo xidhay dhacdadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada hargeysa bishii abril iyadoona maxkamaddu xukuntay haddaba sii daynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay wariye cabdi jibbaar maxamed wuxuuna sheegay in sifo sharci darra ah lagu xidhay laguna xukumay muddadii annagu aanu xidhnayn aniga walaalkay maxamed cabdi ilig marka laga soo bilaabo saddexiyo tobankii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburina oo sifa ah ha shaqaysaninayo ummadda ha u adeeginaa oo aan u arkaynay na lagu xidhay muddadaasi siddeetanka cishaayii dhalaadkana lagu haystay islamarkaasina xukunno baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen haddana maanta annagaa soo baxnay waa ilaahay mahaddii ilaahay ayaa mahadle anigii maxamed cabdiilig waxaan doonaynay muddada sanadka iyo afarta bilooda ee nalagu xukumay in aanu dhammaysanno annagoo arkayna inay sharci darro tahay annagoo arkayna in xeerka nalagu xukumay uu yahay somaali benal cord ama yahay xeer aan shaqayn oo yahay xeer xeerka caqaabta guud oo shacabka somalilan aan qabnay inuu gef ku yahay lagu xukumo maadaama somalilan muddo soddon sanno ka badan ay gooni u taagan tahay ay somalilan gooni u jirto in haddana xeerarkii dowladdii soomaaliya ee kalitaliskii xeerarkii lagu caburin jiray warbaahintii dadka shacabkaa in maanta annana lagu xukumo shacabkana lagu xukumo waxaan u aragnaa gardarro iyo gef aniga maxamed cabdilig ma cadhaysnin ma nihin dad caloosha wax ugu haya cid kasta oona dhibaataysay iyo cid kasta oo xadhig sharci darraa iyo xukun sharci darraaba noo geysatay cafis bay naga yihiin baasha warbaahintana laguma argoosto waa xirfada warbaahintu dhanka kale wariye maxamed cabdi sheekh ilig ayaa isna dhankiisa sheegay in saxufigu aanu dhib ku ahayn bulshada islamarkaasina uu yahay ka mar kastaba uu adeegaa inaan maanta xabsiga hargeysa oo toddoba boqol oo qof ku xidhan yihiin aan ku xidhnaanno muddo afar bilooda oo noqonaysa saddexiyo tobankii abril ilaa iyo labadii julaay oo aynu maanta joogno sharciga dowladda labaatankii maalmoodba bil bay u dhigantaa waxaannu xidhnayn siddeetan iyo dhowr maalimood oo u dhiganta sharciga dowladda afar bilood ayaannu xidhnayn rabadaantii bay ahayd waxaan ku faraxsannahay inaan barannay walaallo kale oo xabsiga ku jira oo dad fiicana oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aasaasiyaadkoogaba uu kala duwan yahay waxay ku xidhan yihinna kala duwan yihiin oo maanta haddii bannaanka aannu joogi lahayn aanaan baran lahayn laakiin maanta aan dareemi karayno xabsiga iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo duruufta lagu qabo aan maanta ka hadli karno annagoon shalay haddaan suxufiinahayn aan ka warrami karaynin warbaahintu inay xuquuqdooda difaacdo xaq bay u leeyihin inay xirfadooda difaacaan ayay xaq u yeesheen waa dadaasheen waan idiin mahadnaqaya dadaalka aad samayseen iyo kartida aad samayseen qodobka ugu weyn waxa weeyaan xuquuqda aasaasiga ah ee aannu leennahay inaan u noolaanno ee warfidyannadu ay u noolaadaan waa shaqadeenna bulshadu iyo dadka aan u warramaynaa waxa weeyaan haddaanu suxufi jiri lahayn shaqadaada laguma ilaaliyeen mas-uulku kuuma ilaaliyeen haddaanu suxufi jiri lahayn oo ninka siyaasiga iska ilaalin lahayn adigu kumaad badbaadeen inaad xaq ka hesho dowladda iyo cid walbaba haddii aanu suxufi jiri lahayn xaqumaad hesheen in dhaqaalahaaga laguu ilaaliyo laguu kaantaroolo haddii aanu suxufi jiri lahaynna xaqu maad hesheen oo maad hesheen in noloshaada iyo mustaqbalkaaga horumarkaaga laga shaqeeyo haddii aanu suxufi jiri lahayn adeega aasaasigeed ku naaloonaysa maad hesheen ugu dambayntii wariyayaashani waxa ay u mahadnaqeen cid kasta oo gacan ka geysatay sii deynta xadhigooda sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
wararka somalilan ayaan weli ku jiraaye magaalada hargeysa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo siyaasadda waxwada lahaanshaha dowladda iyo dadka kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta maalgashiga ee somalilan wasiirka maalgashiga cabdiraxmaan cabdulaahi are ayaa shirkaasi waxa uga warramay wariyaheenna khadar maxamed cakule
walaalkhadaar baan ku salaamaya adiga v o team si guud shirkuna waxa weeye wiciisu waxa la dhaha waa shir wada tashi oo la isku afkaar iyo aaraa weydaarsanayo waxaana iswareysanaya oo isku wareysan doona islamarkaa fikrada wadaagi doona dhammaan hay-adaha dowladda ee soo galaya arinta la xidhiidha wax wada lahaanshaha dowladda iyo dadweynaha ayaa la dhaha si guud ama afka qalaad waxa lagu dhahda waa public private partnership ayaa ayaa lagu dhaha marka maanta waxaa marka ay noqonaysaa hadii laha dhaha maalinta koowaad maalinta koowaadna waxaanu xooga ku saari doonaa siyaasada hagaysa arinta wax wada lahaanshaha dowladda iyo dadweynaha sida ay wax u wada yeelan kari lahaayeen sida wax iskugu darsan lahaayeen si guud wasaaradda maalgashigu iyo warshadaha horumarinta maalgashiga warshad waxay u xil saaran tahay kobcinta waa wasaaradaha loo aasaasay siyaasad ahaanba inay kobciyaan dhaqaalaha ama kobcinta dhaqaalaha ay xooga magaranaysaa ay saaraysaa dabeetana in dhaqaalihii ay dadka gaarka ah ee ganacsatadu hayeen iyo dowladdu wixii ay haysay in la wadaajiyo si markaa la isku xoogeeyo isla markaana loo hirgelin karo mashaariic waaweyn oo wax ku oola oo dhammaan galaya adeegyada kala duwan ee de ay dowladdu bixiso ha noqoto xagga isgaarsiinta iyo gaadiidka iyo jiidadka iyo isku socodka ha noqoto xagga tamarta iyo magaranaysa enerjiga iyo sidii dab ku filan dalka loo heli lahaa ha noqoto beeraha iyo waxbeerista ha noqoto dhammaan adeegyada caafimaadka waxbarashada dhammaantood waxaan doonaynaa way ka qayb qaadanayaan qayb bay kana noqon karaan mashaariicda noocan oo kale ah dowladdiina iyadaa markaa adeegyadii ka mas-uula marka inay dowladdii iyo dadkii markaas saa wax u wada wadaagaan haddaynu xagga xeerka u kacno way kala horreeyeen ganacsiga ama qeybaha bulshada gaarkaa iyo dhinaca adeegyada dowladdu marka sidee isu dabooli kareen laakiin ay xagga shirkadu horu mareen walaal horta sidoodaba de waa isdhamaystirayaan marka laga hadlayo dhaqaalaha waddanka ama waxaan loo yaqaano iminka tusaale ahaan wax soo saarka waddanka sida g d p-ga marka si guud loo idhaa dowladdu inta ay gacanta ku haysaa waxay ka noqonaysaa wax kooban laakiin boqolkiiba sagaashan waxaa rangaraynaya qeybta gaarka loo leeyahy ee private sectorka la idhaa ayaa gacanta ku haysa arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo wixii oo dhan iyaga gacanta ku haya waana sida inay sidaa saxda ay tahay because dastuurkeena wuxuu dhigayaa inuu suuqeenu xor yahay waa free market economy buu magaranaysaa dee jideynaya dastuurkeenu marka in sectorka privateku uu xoog bato oo uu magaranaysaa qeyb xoog badan oo magaranaysaa sideeda u xiimaysa oo shaqaynaysa inay ahaato waaba siyaasadda iyo dee nidaamka uu ku dhisan yahay dhaqaalaheenu ayaaba kaasa marka iyagoo sidaasa ayaa waxaan doonaynaa un ina shuruucdii lagu hagi lahaa iyo si aanu u dumin because tartanka furan ee isaguna magaranaysaa iska magaranaysaa aan dee aan lahayn wax hagaa wuu isdumiyaa oo isaga laftarkiisa ismaaxduminaya marka si ay siyaasadii iyo xeerashii hagi lahaa unbay xukuumadda iyo dee magaranaysaa siyaasadda madaxweyne muuse bixi oon anaguna markaa kula shaqaynayno ay ay ay u dhigan tahay marka taasaan markaa aan aan xooga saaran marka siyaasaddan iyo shuruucdanba waxay ka turjumayaan si guud waa sidii wax haga magaranaysaa sectorkii privatekii loo loo loo sameyn lahaa marka labadan iminka arrimoodan u joogno waxaa ka horreeyey xeerkii maalgashiga qaranka iyo siyaasaddii maalgashiga qaranka oo hortooda iyagana aan hore u diyaarinay isla markaa la daafuro oo iminka shaqeeya markaad eegto wasiir xilligan dunidii waxaad moodaa inay dagaalka yuurayn saameyn dhinaca wax soo saarka dhinaca cuntada saameyn weyn dunidii uu ku yeeshay somalilan waxay kamid tahay dhulka imikadan dhibanaha oo waa dagaalka ukraine misleedihiin qorshe lagu odorosi karo in lagu yareeyo wax soo saarkan aadka loogu tiirsan yahay dibadda annaga wasaarad ahaan sideedaba waxaanu u xil saarannahay laba qaybood qeybta kood waxa weyaan waa kobcinta maalgashiga qeybta labaadna waxa weeye kobcinta warshadaha iyo warshadeynta ayaan uxilsaaran oo wax soo saarkii wadanka taabanaya labadaba marka waxaan nahay wasaarad ahaan anagu dee hormuud baan ka nahay qaybta marka iminka intii u dambeysay guddida dhaqaalaha oo uu shir guddoomiye wasiirka horumarinta maaliyadda doctor sacad cali shar uu guddoomiyo waxaanu ka hadlaynuun sida wax soo saarka wadanka iyo ku tiirsanaanta arrim dibadda loo yareyn lahaa wasiirka beeraha oo kale waanu ka wada soconnaa si beegarasa mashaariic beer oo wax soo saara loo samay lahaa dadka wufuudda ehe noo yimaada ee maalgashiga u danaynaya waddanka yimaadana meelaha aan iminka ku hagayna waxaweyaan wax soo saarka marka arinta ukraine iyo dagaalka ukraine iyo russia waa saaad sheegtay dunida oo dhan buu dee saameyn ku yeeshay iyaguna si gaara waxayba gaar u leeyihiin products ama dee waxyaabo inooga yimaada oo dhulkaa sida daqiiqda iyo saliidaha iyo waxyaabaha gaar bay magaranaysa areadaas ugu badan yihiin markaa saameyn xoogan bay ku yeesheen qiimihii awal wax lagu iibsan jiray maciishada noocaasina kole uu kacay siyaasadda madaxweynaha iyo magaranaysaa dhammaan xisbiga kulmiyana waxa weeye kolley wax soo saarka sidii loo xoojin lahaa walaal wafdiyadaasi inay dalal kala duwan maxaa nuxurka ugu weyn daad soo koobto wufuuddaa kala dambeeya bishii ugu dambeeyay ay ka- la kulmayseen wufuuddii ugu dambeysay xagga maalgashiga nala joogay waxay ka yimaadeen laba wadan ay- ama saddex wadan qiyaastii waxaa ugu badnaa kow oo qolowarti ballaaran oo sacuudiga nooga yimi iyo maraykanka iyo canada ayaa iyaguna jiray markaa een, wufuudda marka waa- waa labadii wiga imikii naga tegey wufuuddii nala joogtay bay ahaayeen runtii Een, waxyaabaha ay target garaynayaan waxaa kamid ah oo ay u badan yihiin qoladan maraykanka iyo canadiyanku waxay u badnaayeen xagga energy iyo tamarta ay xiiseynayeen qoladii eh, maxaan ku raha sacuudiyaankuna inta badan arrimaha eh, isku socodka ee logistica loo yaqaano iyo eh, wax soo saarka sida beeraha oo kale ayay iyaguna danaynayeen marka meelahaasay ayay xoogoodu u ahaa oo ay xoogga saarayeen walaal
wasiirka maalgashiga ee somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi aare ayuu ahaa wuxuuna u warramayey waryaheena hargeysa qadar maxamed cabdulla halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay raadinaysa hidda-sidaha ama halka ay asal ahaan kasoo tafiirmeen xoola ay hadda dhaqato dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo caddeeyay riyahandee orgidii dhashay ama lacagteedii ii soo celiya bal xoolahaasi waxay yihiin iyo weliba sababta ay u raadinaysaba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
laba qaardood bay kala joogaan in dad iyaga u yaro dadawaaye yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen deedna markii dambe ee hawshoodu ee isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xidhiiday ayuu wani ilaahayntiisa tahaye intaan maanta odhan lahaada buu yidhi waabwaan amiin samadoon oo qaybo ka mida sugaantiisa inala wadaagi doona barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal shucuubta dunida ku dhaqan ayaa marka laga imaado kala duwanaanshiyaha dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin midabka afka diinta iyo weliba qaybo kale oo qolo walbaba u gaar ah ayay jiraan waxyaabo badan oo mideeya oo ay wadaagaan kuwaasoo ay ka mid tahay xoolo dhaqashadu iyadoo ay si gaar ah u dhaqdaan dadyo badan oo qaaradaha dunida ku nool kuwaasoo ay ka mid tahay soomaalida oo laguba tilmaamay inay xooluhu yihiin isha dhaqaale amaba nololeed ee ugu muhiimsan qaybo ka mida dalkan maraykanka ayaa dadka tuulooyinka ku nool qaarkood ay dhaqdaan xoolaha kuwaasoo qaarkood ay ka ganacsadaan xoolaha laftooda halka kuwo kalena ay maalaan haddaba toddobaadkan ayaa haweeney ku nool oo gobolka koonfur bari dalkan maraykanka ku yaalla ee florida ay samaysay amaba ay la timi tallaabo dadkii la yaab ku noqotay kadib markii ay dalbatay in loo sheego neefkii dhalay amaba halkii ay asal ahaan kasoo tafiirmeen dhowr xabo oo riyaa oo ay leedahay arrintaas oo markii laga hoos qaadi waayena ay keentayba inay dacwad soo oogto hore ayaan dhegaystayaal u maqli jirnay nimbe ceesaanti ceel keentay bal haddaba sheekadaasi yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyo cabdixaafid cawd ismaaciil oo isha soo mariyay islamarkaana sheekada inoo haya aad iyo aad ayaad umadsantay cabdixakiim maxamuud shirwac wagaag baladad ugu horreynba faahfaahin guud naga siiso sheekadan see u dhacday horta een, cabdixakiim oo dalkan maraykanka guud ahaan iyo waddamada reer galbeedka wuxuun baynu arki jirnay een, ilmo yaroo dhashay oo laysku haystayaa dhalay iyo d n a ha laga qaada iyo aabihii kumu ahaa iyo hooy magaranaysa oo dee ku badanba Eh, iska magaranaysa hawshaas waa iskaga badan tahay laakiin eh, gobolka florida magaalada la yidhaahdo odisa sheeko taa ka duwan oo d n a da ku jirto d n a gu waa haddii ilma iyo waa hidasidihii ayaa ka dhacday gabadh ayaa jirta markaa waxay ka ganacsataa oo ay soo iibsataa xoolaha oo ay sii iibsaa tobankii sano oo dambeeyay gabadhaas hawshaa ku jirtay marka waxa ay soo iibsatay riyo asalkooda uu kasoo jeedo nigeria yacnihii dee muddo hore eh, ama asal ahaan xagga manaa waa nooca caadiga nigerianka la yidhaha waa jiraan in la yidhaahdo marka war taasina waxay ku xasuusinaysaa xitaa dadkii markii la joogay dhulkeena ma garanaysaa riyaha iyo qaar baa jiray dee yaman iyo carabaha inaga soo galo oo kadi dawanaa ma garanaysaa suuriyan qaar la odhan jiro dhaadheer baa jiray oo ka duwanaa way jireen oo oo dhaadheeraa aad iyo aad marka n tira intee leeg bay cabdixaafid haysataa tiradan ay doonaysa hidisidaa raadinaysa in la baadhaa waa tira intee leeg dadka qaar waxay isweydiin karaan in la yidhahdo talo dee tiradu ma badan tahay gabadha riyo badan ma leedahay laakiin waa shan riyaad hadda waa shan keliya waa shan keliya Aye.
ta kale aan doonayo inaan xuso waxa weeye cabdixakiin oo dad badan oo barnaamijka dhegaysanaya iyaguna ay ku qusfi doonaan Eh, dhulkeenii oo kale xoolaha haddii riyaha noqdaan eh, hadday geela noqdaan hadday looda noqdaan magacyo loo bixiya marka dadka qaar sad- mar- marka qaarkood baad weydiinaysaa torneo riden ama xayawaankan marka magaciisa loogu yeedho ma garanaya laakiin way gartaan waa gita ayagoo dhan markaa gabadhan magacyo bixis shan magac Aye, oo- aye.
oo yacnihii dee eh, yacnihii qosolka a- a- aad yaabaysaba u bixisay markaa shanteeda riyood waxay u bixisay bella iyo gigi iyo rosia iyo selda iyo margot Waa gartay.
waxaan sidaa magacyada qaar baa iminka riyaha dalkii la bixi doona moogta
qiyaastiina waa magacyo markaa dadna way ku yeri jiraan si guud oo kale dabcan.
In lacag intee leeg bay siisatay shanta riyaad dabcan de kolle way ka ganacsataa baa tidhi lacag intee leeg bay siisatay si fiican dad badan waxay isweydiin doonaan talo rido maraykantii ka joogtaa Dee, oo- dee maadaama aynu xoola dhaqata nahay dee idihii waad garanaysaa iyo ceesaamihii iyo wankii iyo dee dhaqaalihii la kala siisan jiray dee deegaanada soomaalida meel kastaba waad fahmi kartaa cabdixakiino riyahan shanta ah ee shantaa magac leh ee la yidhahdo nigerian margotskoo kale sagaal boqol oo dollar ayaa laga siiyey shantii xabbaa laga siiyey shantii xabo marka waa dee sagaalkaa boqol baad u qaybanaysaa shan Ahay.
waa gartay haddaan ku weydiye cabdixaafid ujeedaday u doonayso inay hidisidaha looga qaado oo loo baaraa maxay tahay waxaa la sameeya dadkan maraykan xoolaha dadka qaar way diiwaan geliyaan meel baa jirta xoolaha laga diiwaan geliyo marka marka xoolaha la diiwaan geliyo dee magacooda iyo halkay kasoo jeedaan iyo magaranaysa hata riyahan oo kale orgidii iyo dhashay iyo magaranaysa dee waa meel loo tixraac ay leeyihiin marka xoolahaas xo- eh, riyahaas riyaha kale ama xoo- xoolaha diiwaan gashaniba guud ahaan xoolaha aan diiwaan gashanayn way way ka qaalisayin malaade meel loo raaco Ayay ku- ayay kuwaas leeyihiin marka gabadhi markii ay sida diiwaan geli waxaa la yidhi soo cadde xoolahan dee halka ka yimaadeen Ciddi dhashay.
ciddii dhashay Eh, de waa in la- waa in la ogaada moogti inay cad- eh, hilibkooda mala ma- kala macaan ma- ma- ma- kana caana badiyaan de kole wax wax dee dad iyo xoola waa meel wax loo tix raaco iyo meelaa dee wax- meelay kasoo jeedaan aanay- aan aan la garanayn amaba de loo- ama loo qanciyaba cidda iibsana- cidda iibsanayso la yidhaha hal- halkaasay ka yimaadaan in noocaasi hahay dee tusaale ahaan iminka dee markaad tiraahdo ceesaamaha wax laga keenay haddii ilaha raali ka noqdo dee ba- ma garanaysaa dee eh, gobollada dhexe iyo dee waa waa la sheegi jiray caabud waaqiyo halkaa riyo dhaadheer ayaa dee ka iman jiray moogta berigi seeladii barco berigi marka eh, waxaa la yidhi dee soo sheeg baa soo caddee riyahanay meesha ay asal ahaan ku aruuraan soo cadda ha kadib waxay ku noqotay dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo cadeeyay riyahan dee orgidii bashay ama lacagteedii ii soo celiya haddii la diiwaan gelin waaye dee shan riyaal adigu ma orgidii eh, ku orgootay riyihii dhalay dee se lasoo loo helayaa In- waa gaagta cabdixaafid marka waatan raadinaysaa dheneedii baysan u raadinaysaa ma siiyeenoo de dabcan tiraacaasi tala way ma ay siinin Haye.
oo dee iyaga laftoodaaba laga yaaba inaan garanaynin laakiin waxaa dhacday inay dee isku waasheen oo gabadhu xitaa qoladani meesha ay xoolaha ku dhaqdo xeradooda ay dhowr jeer gashay oo dee Haye.
dhulkan dee xero markay xidhan tahay dee inaad iska dhex gasho dee lama ogola haddii haddaan dee qofku dee meel wadiiqa dee da- shacabku dee mari kara aanay lahayn xataa booliiska loogu yeedhay oo saddex jeer ay ninkii madaxii booliiska ee deegaanka ay degan yihiin uu yimi oo uu dee dhex galay oo dacwad baa rinta gaadhay markaa markii dambe dee iyaduna ay dal ay ay door biday cabdixakiin oo inay dacwoto si lacagteedii loogu celiyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaan xubinta hal abuurka u gudbin aynu wada dhegaysanno codka fanaanada xaryama khaliif magow
asalkaba hurdada aniga oo ku araguma unsada asdarankaago asalkaba hurdada aniga oo ku araguma unsada asdarankan Thank you.
aynu intaasi kaga soo nimaadno heestaasi ay codkeedii lagu soo gaarsiinaysay fanaanada xaliimo khaliif magool islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheen amiin samadoon kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka isagoo qaybii aad hore u soo dhegaysateen aynugula wadaagay heesa doora oo jacayl u badan kuwaasoo u curiyey islamarkaana ka mid a heesaha muddooyin ka dambe la dhegaystay amaba caanbaxay bal haddaba dhegaystayaal waxaaynu sii anbaqaadi doonnaa halkii toddobaadkii hore inoo joogay waraysigu dee dugsi baad furtay muddo dhexdii ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku ana markaan arkay waxaan siri ma iska diiwaan gelisaa waxaan filayaa waxaan filayaa weli in ardaydii la qaadanaya aanu xidhmin de horta waxa weeyaan iskuulkaasi horta waa iskuul mar baan horta jirin iskuul talo ma furtaa inaad jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysiisaa macallimiin howna mooyaane anka mid kale ka odhanay marka huunna maxay kaga duwan tahay waxa kale ma maxaad u dooratay huunna waxaan jiri malaha waa biriisaad soomaaliya ah
marka dabacsanaan baad u dooratay iyo naxariis miya
ha ha marka macalimiin yar yaroo huunna ku oranaysa ku soo dhaweynaysa dugsi meel yaroo caradu ka mamnuuc tahay farxadoo keliyin la ogol yahay iskuul horta nidaamkaas oo kalaa marbaasma samaysaa dee macalimiintii baan weli raadinayaa haye
cabdixakiim adnoo xanu adnoo inaad adnoo inaad maamulo weyn ka noqonaysaana malaynaya horta arday ardaynimo ardaynima ka bilaabi doonaa este eesteeriyadeeda haddaan soo qabto dabcan hadda heesumay ku koobantaan filaya waxaad tidhi dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dara leey baray adaa dara leey baray haddaba si wada waxaad tidhi dalxiis waxaa iigu filan haye dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacan ya salaam ya salaam haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga markaa waxay ahayd hees la qaadi jirtay laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa maftuux cadceed heesaan wakti hore sameeyey bay ahayd marka laakiin de iyadu heesaha caadiga aynu qorno unbay ka mid ahayde laakiin wax mataqaanaa istriyo ay leedahay ma jirto anuunbay siri talow dugsiga waa loo baahan yahay malehe ma furtaa markaasana tiri talow haddana ma waxaad ka furtaa gidil daer gaabo haye haye haye labada deegaan maxaad u dooratay kolley adu meel wada cagaara laga horta waa halka ugu cagaar badan marka meel cagaara baad eeganaysa hayo re re re kolley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo reer cergaabo ay ku jiraan walain asxaab horta waxaan arrimo fara badan oo reer cergaabona asxaabna ayoo dabadeedna dabadeedna waxay yidhahdaa waa nin oo cergaabana waa soo arag haye haye adigoo cergaabo soo arkay baad gabil ku sheegtaa gobolkii cagaarnaa meerad yara xishoone haye haye markaasaan yidhi waa nin oo dee cergaabo cagaaroo keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idin kuwa looda ugu badan baad daqataan magaciina dhaqan raaciseen haye griinka ugu badanana cerigaabu ku yaalaa anaguna magacii baan qaadana de waa brasi maxaa leeyi haye haye
oo la kala joogaa ha
haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka agaadar ale ibaray ibaray dar ale ibaray dalxiis waxaa igu filan qiimada araga gawacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka agaadar ale ibaray ibaray dar ale ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga wacaane indhaha wax ku daawadiyo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxaa kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka indhaha wax ku daawadiyo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka
wagaag in amiinsamadoon heesta muna haddaad soo qaato heestaasi saan qiyaasaya waa waa ay si bilowgii ugu horreeyay caan baxayaad samaysay baan filaya ha horta muna waxay ahayd hees saameynteeda leh haye markaan qorayna isma lahayn horta saamayn kale ba yeelan doontaa haye mararka qaar suugaantu waxaad faramaysaa malaha sumadaa laga wadaayo heesoo aad wakti badan gelisay oo tacab fara badan kaaga baxay baa laga yaabaa in bulshada horgaari waayaan heeso kale oo heesaha caadiga dee layska qor ka midana waxaa laga yaabaa in samadaa gasho aad iyo aad horta mar walba dee mar kastood adigu wax qorto dee falcelinta adigu malhiga bulshadaale oo qofba waxaa laga yaaba inay kaalmo buuxso aad iyo aad horta muna waxay ka hadlaysay nin dhalinyaro ah oo jooga qurbaha gabadhiisina ay galan inan markaa oo inan markaa xiriir ka dhexeeyo inantaa waqti badan ay wada socdeen xaalado fara badan ay isla soo mareen oo inantaasi ay inanka xaalado fara badan kala dabaalatay kala fog isna yurub buu joogay isna maraykan buu joogtay laba qaaradood ay kala joogaan in dad iyaga u yaro dadawaayey yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen deedna markii dambe ee hawshoodu isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xiriiray inanku waxay guriyaan intuu naadigo dhan iga sheekeeyey ayuu wani ilaahay intiisa tahaye intaan maanta odhan lahaa adigu idhe mar haddaan anigu wax tirin karay inantaa aan jecelahay inaan wax kale waan ugu abaalgudana garan waayey ii sugaameeba ku yidhi haa ii suugaameen oo intaan odhan lahaa isaad xaggayga istaagtay idhe markaasidii baan eryadii ku qoray sidiibuu guulaysiinba ku qaaday nabil bilana ku laxmiyey sidii heesta kusoo baxday dee waatii soomaali maxamuud oo dhan gaadhay dee ilaa imikadaasi saaminteedii daba socotaa oo mararka qaar waxaa lagu odhan jiray dee suuqii iga soo xidhxidhacsaxakiin oo haye elenin dhalinyaraha baan ahay inan baan isbaranayna markaasan iskala hadlayaa haye markaasay ku odhanaya soodi soodigi lahaa naftayda naftaydii ha sidii ilaa naftiga nafteedii ola aamulinimeeda miyaad kaa tagteen mulidee wala ee gabadhaadi gabadhaas heesta u samaysay aa walaal anigu halkaasadaa dareentir sii galaysaa goog suuqii iga soo xidhxidha sharaxaadka aad ka gelaysa halkaas aad iyo aad mayana waa hadda way ku maqlayaan baan filaya ninkaa laga warhayaan leenahay heestaasi meel kale meel kale ku socotaan leenahay
wuu iska wuu iska joogaa wuu iska joogaa exactly
munahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dashiye nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaystani taaqade munahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dashiye nabi yuusufe markaan ku helaan nasto karaystani taaqade niyadiya qalbigiyo bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo lah waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho niyadiya qalbigiyo bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanidhe waxa noloshaydaho noloshaydaho waxa ifacaashaquu hanuuro hanaaxusidii dhallaanka ifacaashaqu hanuuro hanaaxusidee dhallaanka waxa ifacaashaqu hanuuro hanaaxusidee dhallaanka ha ifacaashaqu hanuuro hanaaxusidee dhallaanka
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
munahay nolosheedii ina qeyroobiida ah ilaanteed laba nasta hadday naba leeyahay cadceeduna cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinaya caweyska washington haatana ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan cabdixaafid cawal ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinbaa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kastoo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa inoogu martay aduqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo ku sugan dalka poland isagoo kaga qaybgelaya shir caalami ah oo magaciisa la yidhaahdo well urban forum dad ku dhow labaatan kun oo qof oo ka kala yimi boqol iyo labaatan dal ayaana lagu marti qaaday ee kulankaasi dadkaas oo ay ku jiraan wasiiro maayiro iyo madax kale oo ka socota adduunka aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay cabdikariin axmed mooge bal marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida microfoonka aad baan u dhowahay aadna waan idiin salaamayaa v o eda iyo dhammaan shaqaalaha o dhan ba aad iyo aad baan u salaamaya waa tahay cabdikariin bal marka hore nooga waran faahfaahin kooban inaga sii kulankan wallaahi kulankan inde waa sidaad u sheegtay waa kulan aada u weyn waa adduunkii o dhan baa isu yimi waxaana laga hadlayaa runtii mawduuc aada u xiiso badan oo ah in markii dee maaragtay adduunkii qiinsaday in laga hadlo dhibaatooyinka faraha badan ee magaalooyinka adduunku ay wajahayaan waad ogtahay oo magaalooyinka adduunka dhibaatooyin fara badan baa ka taagan waxaa kaloo shirkani dee uu macno weyn ku leeyahay ahmiyad ku leeyahay waxaa laga hadlayaa shaqadii dowladaha hoose waxaad moodaa adduunka hadda inuu soo aqoonsanayo in dowladaha hoose ay yihiin kuwa dadka u dhow kuwa isbedelka hoosta ka keenaya marka dowladihii hoosena iyagana waa la eegayaa caqabadahooda laga wada hadlayaa horumarkooda laga wada hadlayaa maaragtay siday miisaaniyadooda u dejisan lahayen baa laga wada hadlayaa siday u heli lahayen dhaqaalahay ku shaqayn lahayen baa laga wada hadlayaa marka waa shir kolley de aniga maayarka ahaan macno weyn iigu samaynaya in adduunyadii ay soo yaqiinsanayso in mashaakilaadka magaalooyinka haysta laga hadlo dowladaha hoosena maaragtay shaqadoodii iyo horumarkoodii iyo caqabadaha faraha badan ee haystaba in laga wada hadlo waa tahay caqabadaha iyo dhibaatooyinka magaalooyinka haysta wayna u imanaynaa adiga ka maayar cabdikariin ahaan yaa kusoo casuumay wallahi aniga dee waxaad og tahay hay-adda wol maaragtay un habitat oo dee maaragtay hay-adda jimciyadda qurbaha ka dhexaysa oo qaabilsan ee noogu shaqada dhow ayaa ayaa na soo marti qaaday runtiina aad iyo aad baan uga uga uga uga mahad celinayaa shirkana waxaa wada abaabulaya dowladda poland iyo dee u n habitat marka sidaasaan casuumadda ku helay waa tahay wafdi badan ayaa shirkan joogta sidaad ii sheegtay ma kala kulantay wafdidaas qaar aad kala hadashay waxyaabaha horumarka ka caawin kara magaalada aada adigu matalaysa ee hargeysa walahi shirka gebigiisu midda wuxuu ku saabsan yahay waxaa laysu keenay dadkii ama maayar ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan ama dad cilmi baadayaal ha noqdaan jaamacad ha noqdaan cid kasta oo arrimahan laga hadlayo ama aqoon u lahayd ama ka shaqaysa ayaa daafaha adduunka o dhan laysaga keenay ujeedooyinka ugu waaweyn dee shirkan loo qabtay baaba waxaaba weeyaanba in dialogue ama wadahadalla ay dhex maraan dadka kala duwan maaragtay shaqooyinka isku mida qabanaya inay networking samaystaan inay xog wadaagaan inay xidhiidho cusub curiyaan marka waa shir aad maaragtay u xiiso badan oo subax walba marka aad kacdo aada la kulmayso ama maayar kale ama wasiir ama qof kale oo maaragtay khabiir ama aqoon-yahana oo shaqadan dowladaha hoose aqoon durugsan u leh marka xilligaaga yare firaaqa tobabaraa dhacaya doodaa dhacaya marka xilliyada yare firaaqadana waxaaba la tamaynayaaba meel loogu talagelay baa jiro oo dadku ku kulmayaan si ay markaa xidhiidho furaan oo ay markaasi isu waraystaan waa tahay haddii aynu u dhaadhacno hargeysa cabdikarin iminka muddo sanad wax yar ayaa idiin dheer intii aad xilka haysay dad badan ayaa sidaynu ka warqabno kuu codeeyay rajo weyn ayaa bulshada hargeysa gashay gaar ahaana dhalinyarada maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee idiin qabsoomay walaal waxaa dee noo qabsoomay runtii magaalada hargeysa anagu dee markii aanu maamulkaygan cusubinimi dhibaatada ugu weyne dadki waa ay tabayaan ay dareemaan cid kastoo timaadaana ay dareemi jirta waxaa kamid ahayd arrinta wadooyinka inkasta oo wadooyinku ay dhaqaalo fara badan fara badan u baahan yihiin haddana anagu ka duulaynaa inaanu dadkayaga waxa iyaga u mudan ee iyagu rabaan inaan wax ka qabano dawaad ogtahay inta wado ee magaalada hargeysa maanta ka socota waxaanan insha allahu tacaala ku dadaalaynaa in magaalada hargeysa beri dhow la arki doono boqolkiiba sideetan marka gaarigaaga aad istaarato ama ad dhaqaajsato in boqolkiiba sideetan aad ku socoto dhul laamiya oo aanan dib u arag maaragtay dhulkii googoonaa ama dhulkii bilaalaamiga ahaa marka shaqooyinka ugu waaweyn noo qabsoono waxaa ka mid ah inaanu runtii dadaal badan la nimi wadooyin badan dhisayno wadooyin badan oo xidhnaa maaragtay aanu furayno sidoo kale dee adeegyadii aasaasiga ahaa ee ummadda ahayd inaan u qabano xeerku nagu waajibaano iyagana sidaasoo kale si maaragtay dhinac socota hawsha wadooyinka u qabanayna hadday iskuuladii hoose tahay hadday caafimaadkii asaasigaa tahay hadday saxadii tahay waad og tahay oo dee magaalada hargeysa wax kasoo ololayaa lagaga dhigaya magaalada nadiif shaqooyin wanaagsan baana halkaa nooga qabsoomay waa tahay wadooyinka ayaad cabdikariinow aada carabka ku dhufatay marka wadooyinka laga yimaado waxaa jira in magaalada hargeysa waxyaabaha ugu badan ee kalo ee laga cawdaa marka laga yimaado biyo la-aanta oo in muddo a jirtay ayaduna tahay xarkaha leydhka amaba nalka oo khatar badanna leh isna dul saaran runtiina bilicda magaaladana aada dee aan ugu wanaagsanayn ma iyaga wax ma ka qabateen maxaad wax uga qaban weydeen maxaa idinka qorsho ah wallahi runtii anagoo iskaashanayna dowladda dhexe maaragtay hawsha hawl weyn hawsha waa galay si weyn wax waanu uga qabanay waxaana imaka dee soo yaraanayaba halkii dusha marayay dhulka inta inta badan kombaniyada waaweyn ee maaragtay hawshaa ka shaqeeya intooda badan waxay amar ku qabaan inay xadkooda hoosta marsadaan waana wada shaqadaas way socotaa magaalada hargeysa hadda dad baryahan tagta waxaad arkaysaa iyadoo markaa kombaniyada ay dhulkii qodayaan oo ay markaa kiibiladoodii ama xadkoodii marka ay hoosta marsanayaan waxaan isleeyahay de waa waxa weeyaan soddon sannadood baa xadhigan dee lasoo xidhayay marka bil iyo maarata sanad iyo dhammaantood xarkuwa hoos kuma wada mari karaan laakiin dadaalka waa la wadaa kombaniyada markaa ay dee shaqadani khusaysana meel fiican bay wax noo marayaan iyaguna runtii xaggooda waabay iyagaaba dee marka raalli ku ah oo doonaya markaa shaqadaa inay qabtaan si xarku markaa hoosta ay u maraan oo dhibta faraha badan ee ka imanaysa xarkaha dusha mara si looga raysto waa tahay dhowaan waa tii dhibaatada weyne ka dhacday suuqa waahen ee u gubtay hawshaasi xaggee ayay maraysaa cabdikarim
alxamdulilah hawshaasi meel fiican bay maraysaa waad ogtahoo suuq weyn oo dhaqaalaheen dhaqaalaha ummadan iyo magaaladaniba ay ku tiirsaneyd ba ayaa meesha ka baxay dadka guud ahaan soomaali oo dhanna arrintaas runtii way way way kaceen gacan bay kasoo geysteen imika waad og tahay oo dadkii dee xoolahoodu halkaa ku baabeen ninba intii maaragtay alla soo gaadhsiiyey wax maaragta uu qofku wax ku bilaaban karo gacantiisa iminka way gaadho waan waanu gaadhsiinay waanad ogtahay sidoo kale in iyadana suuqii maaragtay iminka lasii daayey oo maaragtay kumani ku guuleystay oo si casriya marka insha allahu tacaala loo loo loo dhisi doono marka dhib weyn baa halkaa maaragtay waa dhibaatada ina gaadhay mudday qaadanaysaa in laga soo kabto laakiin shaqada in suuqii dib loo dhiso dadkii dib loo xoole loo xooleeyo si fiican oo wanaagsan bay hawshaasi u socotaa waa tahay ee shirkad inay dhisiso ayaad eh, ii sheegtay waynu usoo noqonaynaa laakiin haddii aan su-aal kale kaasii weydiiyo dabcan eh, ganacsato badan ayaa suuqa ku ganacsan jirtay cashuurna waa ka qaadi jirteen Eh, saameyn eh, dhinaca dhaqaalaha ma idinku yeeshay eh, cashuurtii halkaa idinka soo geli jirtay haddii aad tihiin dowladda hoose ee hargeysa ha way saameyn ah, way nagu keentay ah, maaragtay ah, de suuqani wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ah, ge- maaragtay somaliland ah, magaalada hargeysana mataqaana cashuurta dowladda hoose soo gasha qeyb weyn buu ka ahaa Ah, marka suuqii dee markii uu gubtay ah, maaragtay dowladda hoose dhaqaalaheedii ah, saameyn weyn ayuu ku yeeshay laakiin anagu ah, dee dadaal maaragtay inaan shaqada dowladda hoose istaagin oonay u dhutin ah, in halkii ishii dhaqaalaha u ahayd inay maaragtay dhibaato soo gaadhay baanu ka dadaalay Ah, waxaananu ilaahay ugu xamdi naqeenaa in shaqadii dowladda hoose ay sideeda u socoto oo dadku aanay dareemin ah, dhibta halkaa naga soo gaadhay Ah, na- runtiina ah, waxaanu rajeynaynaa insha allahu tacaala inaanu dadaalkayga labalaabno oo ilo kale ama meelo kale inaanu markaa ah, ka kabno inta karaankaygaasi shaqada dowladda hoose ay u qabsoonto laakiin ah, su-aashaada jawaabteeda waxa weeye ah, ilaa boqolkiiba dee inta u dhexay soddon ilaa afartan ayuu maaragtay dakhligaygu hoos u dhacayaa waa tahay eh, waxaad ii sheegtay in eh, shirkad la siiyey waxaa igu maqaala ah shirkadaas in laga leeyahay dalka suudaan miyaa la waayey shirkad madani oo hawsha qabata eh, cabdi kariim lama waayin eh, dee waddanka somalilan iyo adduunyada adduunkaynu ka mid nahay eh, waxaana runtii eh, dee imika adduunyada adduunyadu way isu furan tahay Eh, somalilanna dee kumaniyada caa- maaragtay eh, eh, caalamigii way iman karaan Eh, shaqooyinka laga qabanayana markaa way soo codsan karaan Eh, wadadan weyne imika berbera corridorba dee kumbaniya ajanabiya baa wada Eh, masha- mashaariic fara badan kii biyaha qayb ka mid ah eh, kumbaniya ajanabiya baa waday marka wadankeenu dee maaha wadan shuuciya maaha oo wadan furfuran Eh, kumbaniyada adduunkuna way iman karaan shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah labadaba waa loo furay inay inay shaqadaa soo codsan karaan Eh, de dadkii khabiirada ahaa ee aqoonta lahaa ee guddiga ahaa ee loo saarayna markii ay hufeen ay kala haadiyeen eh, kolley eh, dee shirkadan bay doorteen Eh, wax ku jabana runtii dee ma jirto Eh, waan waanu jeclaan lahay in dee combany eh, maaragtay eh, loo kalo oo maxalli uu helo laakiin sidoo kale somaliland hadda waxay ka mid tahin adduunka Aan, aan, aq- aqoonta adduunkuna imika way isu balaqan tahay marka aan, injineeradii de aqoonta u lahaa iyo guddigii loo saaray ayaa ayaa runtii aan, aan, xulashada iyo maaragtay tala- taladaba kala saaridaba lahaa Eh, ugu dambeyntii eh, cabdi kariim dhibaato kale oo eh, hargeysa iyo iyo guud ahaanba somalilan eh, dadku ay ka caban jireen ayaa jirta oo dowladaha hoose ku saabnay taas oo ah in dhulka danta guud ee dad gaar ah in badan la yidhaahdo waa la siin jiray Eh, intii aad xilka la wareegteen hawshaas idinku ma ilaaliseen ma jiraa dhul aad bixiseen anagu wax dhulaanu bixinay ma jirto Ee, ilaahayna waxaanu ugu xamdi naqaynaa inaanu ku fara adeegnay Ee, sidoo kale ee, waxaanu ee, dabagal ku haynaa oo dib maaragtay u diiwaangelinaynaa ee, dhulkii ummaddu lahayd ama danta guud Ee, sidoo kale shacabkana waxaanu ugu baaqnay inay soo sheegaan ee, dhulalkii danta guud ahaa Een, qof kasta oo muwaadiniin fara badan oo dhul danguuda markaa meel ku ogaabaa soo sheegay marka anagu iminka intii aanu nimi runtii dee diiwaanna waanu u samaynay Eh, guddi gaara oo si gaara u dabagelaysa oo diiwaan gelinaysana marka waanu u magacownay Eh, marka hawshaasi runtii eh, waxaanu ilaahay eh, ilaahay ka baryan ilaahay hawshaa noo fudeediyo dadkeedana intaanu xilka u hayno insha allah eh, waxaanu doonaynaa inaanu maalin tusno inaanu dhulkooda u kaydinay oo sida lacagtu ay bangiga u taalo oo kale aanu u odhan karno dhulka danta guud ee magaalada hargeysa ku yaala tiradiisuna waa intaa halkaana uu ku kala yaalaa marka anagu inaanu ilaalino mooyaane eh, kuwa bixinaya ma noqonayno aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maayar cabdi kariim mahadsanid sidoo kale kaasi waxa uu ahaa cabdikariin axmed mooge duqa magaalada hargeysa oo marti inoogu ahaa barnaamijka martida maykrofoonka tan iyo intaaynu dhegaystayaal mar kale kulayna haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdikariin iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington mas-uuliyiinta jubbaland ayaa sheegay in dabaylo xoogan oo ka jira xeebaha jasiiradaha gobolka ay ku dhinteen ilaa iyo saddex qof doonyana ay ku rogmadeen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dabeelahaasi ayaa imanaya iyadoo uu bilowday xilliga badxiranka dabeelahana ay ka dhacayaan xeebaha soomaaliya weriyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland maxamed cumar buune waxaana uu ugu horreyn weydiiyey khasaaraha iyo heerka dabeelaha ka jira xeebaha gobolka
haddaan afar labaatankii saacadda u dambeeyay akhbaaraan iga siiya faahfaahan yar dhinaca xeebaha jubbaland maalinkai khamiista waxaa dhacday saddex doomood oo maaragtay markaaseeta degeen dhimashaduna waxay ahayd hal kadib haddana isla markii akhbaaraad waxaa isna soo gaaray isla daraad ee doon kaloo voolfa ah inay markaaseeta iyaduna halka ay ku degtay wax khasaaraa mausan imaanan laakiinse qalabkii baa la waayey laakiin naf kuma dhimanin alxamdulilah shalana sidoo kale afar doomood baa iyadana saasoo kale guddoontay haddee guddoomeen laba dhimasho ah inta kalena waa lasoo badbaadiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin wiigan wiiga ka horreysa wacyigelin baan u sameynay dhinaca wasaaradda aniga aan ka hadlayo inay badda laiska ilaaliyo haddii markaas qofka uu ka maarmi waayana uu qaato badbaadisada markaas badda lagu badbaadi karo sida jaakadda taayaradii waaweynaa run ahaantii dadka waxaad moodaa si kastoo aad ula hadashid aa u wacyigelisid inay haddana fiirinayaan inta yaroo markaas laga heli karo iyagoo fiirinaya mar walbana waan u sheegnaa bishii hadeertaasi juun sidaasoo kale khasaare saasoo kale dhacda afar qof oo dhimasho ah iyo dhaawac saddex qof ah iyo adig ilaa lix doomood meelaha anoo intaas ata hadda uga faa'iidaysanaya waa markii labaad oo haddana wacyigelin ah u sameynaya maantana waxaa isoo booqday idaacadda v o a intaasee taa jirtay afar labaatan sac hadda u dambeeyey waa tahay wasiir maadaama dhibaatooyinkaasi dhaceen maxaa xilligan ku soo beegaad is leedahay in doomuhu ay rogmadaan dadna ay ku dhintaan wallaahi sida hadda la ogyahay hata waxaa lagu jiraa wakhtigii badxiranka xilliga xagaaga xilliga xagaagana run ahaantii laba siyaabo ay u dhacaan marna waxa weeye xagaa wuxuu la yimaadaa dabeelo badan iyo roobaad xagaana wuxuu la yimaadaa dabeel keli marka hadda sanadkan waxaa isla socda xagaayadii iyo waxaa isla socda dabeeshii run ahaantii marka dadku ma filanayaan iyagoo aysan ka filanaynin waxay arkayaan dabeesho iska caadi ah hadday badii galaanna waxay la kulmaayaan haddana roob sidaas oogeeda badda oo la sii kacaysa marka xilligaaneet waxaa keenaya inay doomahaas ah khasaarada badan dadkii naf iyo maalba lagu waayo waxaa keenaya dabeelahan wakhtiga badxiranka ah waa tahay dowladdii baad ka mid tahay oo wasaaraddii kalluumaysigii baad wasiir ku-xigeen ka tahay dadku maadaama ay sii kordhayaan khasaaraha badda gudaheeda ka dhalanaya oo hantidii dadku ay lahaayeen iyo naftoodiiba ay ku waayayaan miyaanay jirin xal kale oo wacyigelin aan ahayn oo dadka badda looga badbaadin karo waa mahadsantihiin waa sax ka dowlad ahaan arinkaaset wacyigelin baan iska siinay inay dowladda markaa iyada goobaha laga baxayo ay ciidan dhigaan si maaragtay qolada baxayso iyagoo badbaado aan wadin aysan badda aadin taa iyada ah waxa weeye xeebaha jubbaland aad bay u baaxad weyn tahay dadkuna waxa weeye waa soomaali weye lama karaayo laakiin goobaha markaas si toos ah oo maaragtay doomaha ay fariistaan hadda ciidan baa ku sugan maaragtay ka ilaalinayaan qofka hadduusan badbaadada wadin hataa inuu markaaseta badda uusan aadin waxaa jira marka xeebaha maadaama saa ay u ballaaran yihiin meelo gaar ah waxaa jira dadku marka ay iyadoo taas ay fiilinayaan inay maaragtay dhuumasho hataa badda ay ku aadaan taa iyadaana waxaan dhihi karaa ka dowladda waxa weeye gacan bay ka geysanaysaa diyaar bayna u tahay shacabkeeda inay badbaadsato goobihii marka doomaha marsooyinka doomaha loogu talagalan hadda saan ciidan baa jooga laakiinse dadku waxay u badan yihiin inay ka baxaan meelaha markaas ciidanku aysan joogin taa iyadana waxa weeye insha allah waxaan dadaal dheer u gelaynaa meelaha kaloo markaas aan dareemayna inay ka bixi karaan in markaaseeta ciidanka la geeyo si maaragtay dadkaaseeta shacabka loo badbaad aan u badbaadsanno waa tahay inkastoo aad sheegteen qorshe cusub aad bilowdeen oo dadka lagu badbaadinayo ciidamo la dhigay xeebaha ma is leedahay qorshahaas haddii la adkeeyo dad badan badda waa laga badbaadin lahaa aad iyo aad aad iyo aad waayo sidaan hadda ognahay kismaayo degmada kismaayo haddeertaas laba dhinaca ay doomaha ka baxaan kiboor iyo marsadaan calaley labadaas hata waanu xoojinay hadda saan ciidan baa jooga oo mar walba maaragtay ka warhaya doomahaas waanan rajaynaynaa in intaneeta in ka badan ana maaragtay inaan markaas wacyigelin kalena aan u sameyno dadka anagoo maaragtay dadku ay yihiin dadkeeni shacabka ah anagana mas-uuliyadeeda aanu qaadnay shacabka inaan badbaadsanno gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga run ahaantii dhinac walbo waan u kuurgalnay in markaaseeto culays badan aan saarno dadkaaseeto hataa in markaas la heli karo cashwog in maaragtay xoogaa lacag oo maaragtay dadkaaseeto masaakiin shaqaynta ah oo badda looga badbaadin karo doomahooda kor intii la dhigo inta badda ka shaqaynaysana hadda laba maalin waxaan wadnay registration inta badda ka shaqayso si maaragtay aan oga faa'iideyna eh, dhibaatooyinkan emergencyga eh, abaaraha inaan oga faa'iideyna markaas yada kaashir haddii ay heli karaan dabka ay ku shitaan in markaaseeto loo raadiyo insha allah biidnillahi karim taasna culeyskan culeyska waa saarnay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland maxamed cumar buuni wuxuuna u warramayey waryaheena v o a aadan maxamed salaad haatana xaggii muusiga iyo heesaha ayaan jaleecaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa hees ay wasiir u qaadaan faarax guuleed iyo khadiijo qalanjo
sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney filanti macade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballaxardhaney filanti macade biligu waa adiga barkadu waa aniga biligu waa adiga barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkadu waa aniga biligu waa adiga barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn wabogjacaykuye hadaamqin mayayda ubelaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn wabogjacaykuye hadaamqin mayayda ubelaye hadaamqin
heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan dhammaantiinba idinka ka tegaynaa sidaa iyo
irkoberisamaatay helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay